bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma الsalaaة wالsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma ahrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax عlayna bmacrifaة اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wshur clayna min khaza'in raxmatika ya arxam الraaximiin rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina waa dersigii afariyo tobnaad min kitaab alraxbiya fi lfaraa'id manduumat raxbi oo faraa'idka iyo dhaxalka ka hadlaysa ayaynu ku soo jirnay gaar ahaan waxaan ku soo jirnay jad maca alikhwa awoowe iyo walaalo wax wada dhaxlaya inuu ahlu faral la joogo dad ahlu farad ah iyo inaysan la joogin haddaan ahlufarad la joogin waa beydkiinoo ku dembeeyey darsigii hore in lam yakun hunaaka duu sihaamin faqnac biiidaaxihi can istifhaami haddii ahlufarad la joogo qof baa dhintay awowgiis baa jooga walaalihiisna waa joogaan dad kaloo ahlufarad ah sida ama hooyadiis ama xaaskiisii iyo wixii la midana waa joogaan taas baa hadda darsigaanu ku saabsan yahay wa taaratan yaahudu hulha albaaqi bacda dawi alfuruudi waalaarsaaqi hada ida maa kaanat almuqaasama tanqusuhu can daka bilmusaaxama wa taaratan yaahudu susa almaali walaysa canhu naazilan bixaali wuxuu yidhi awogu de waa nin oday ahoo waa innagii soo sheegnay waa reerka awowihiis weeyo wixii u faa'iido badan buu rabaa inuu inta fiiriyo dadka wax la dhaxlaya iyo xoolaha inuu hadba sida u nafacroon buu dooranaya ishow saa u marinaya markaasuu leeyahay anuu maanta waxaasaan wax ku dhaxlaa waaye wa taaratan mar ya'hudu wuxuu qaataa awowgu ulua albaaqi uluulbaaqi oo xaggee baaqi ka yahay bacda dawilfuruud dadka ahlu furuudka ah dabadeed furuudka faralyaalka kuwa u saaxiibka ah bacdigood iyo wal arsaaqi waa iska cadfu tafsiir arsaaqda kuwa u saaxiibka waa faralyaalkaay qaadanayaan lafteeda yaa risqu ma waxaa la yidhahda maa yuntafacu bih awogu mar wuxuu qaataa uluu maa baqiya dadka ahlu faradka markay qaataan nasiibkoodii la yidhaahdo hooya intaasay wax ku dhaxashaa loo dhiibo sawjadu intaasay wax ku dhaxashaa loo dhiibo waxa soo haray buu dhahayaa saddex meelood meel baan anugu leeyahay haddaan awoowo ahay wa taaratan marna yaahudu awogu wuxuu qaataa wax ku dhaxlayaa ulu albaaqi waxaa la yidhahda uluulbaaqi xaggee baaqi ka yahy dadka ahlufaralka markay waxooda qaateen bacda dawiilfuruud ahlufuruudka kuwa saaxiibka ah ahlufuruudka dabadood iyo walarsaaq arsaaqdaas waxaa la yidhi mar waxaa dhici kadha in lagaba wadaba dee qofku markau dhinto wixii dayn lagu lahaabaa la bixiyaa wixii wasiya iyo dardaaran ahaana waa la bixiyaa marka arsaaqdaas dabadeed wixii xoolaha soo haray dayn iyo dardaaranka bacdi ahlu faralkuna xaqoodii qaateen ka bacdi buu wuxuu dhaxlayaa uluu maa baqiya uluu jamiicilmaal maa xoolahoo dhan oo markii hore isku jira saddex meelood meel maaha ee waa uluulbaaqi ulualbaaqi tii horaan soo marnay waxay ahayd fa taaratan ya'hudu uluan kaamilan ulu kaamila waa xoolahoo dhan saddex meelood meel tanna waxa weeye xoolihii wax laga qaatay wax kale laga qaatay wax kale laga qaatay maalan wixii soo haroo baaqi noqday saddex meelood meel ulu maqbaqiyaa la yidhahdaa uluulbaaqi marna intaasoo qaata oo markuu uluubaaqiga qaadanaya haadaa kaasi idaa maa kaanat idaa iyo maa hadday meel iskugu yimaadaan mid baa layska tuuraa ama mid baa ziyaada baa la yidhahdaa idaa maa kaanat idaa kaanat ilmuqaasamatu muqaasamadu markay ahaato weeye yaa iyo qaybtanka iyo wada qaybsigu tanqusuhu mid ka nusqaaminaysa awowga can daaka uluulbaaqiga hadduu la qaybsado qaybta inta uu ku helayo waxay noqonaysaa in ka yar uluulbaaqi markaasu wuxuu leeyahay haddaan wax la qaybsado ulusulbaaqi xooluhu waa iga yaraanayaane wax ka yar bay noqonaysaan ulusulbaaqiye anuu laba qaybsanmaya ulusulbaaqi baan leeyahay haadaa kaasi idaa maa kaanat ilmuqaasamatu muqaasamadu markay ahaato weeye tanqusuhu mid ka nusqaaminaysa oo ka yaraynaysa can daaka kaagaas oo ulusulbaaqigaaya bilmusaaxamatina kaga nusqaaminaysa ciriirin awowgii lagu ciriiriyay dad badanoo wax la dhaxlaya walaalo badanoo wax la dhaxlayaa musaaxamo iyo ciriiri ku haya kaasoo le anugu waxba idinla qaybsan mayo awowaana anugu waxaan ahay reere ulusulbaaqi wixii soo haran anuu saddex meelood meel leeyahay wixii kale idinku qaybsada siday doontaa idinku soo aadaado maalan xoolihii soo haray inuu saddex nin ama shan nin la qaybsado walaalo ah iyo inuu wixii soo haro oo dhan saddex meelood meel keliga qaato waxaa u nafac badan saddex meelood meel inuu keliga qaato masaladaasi wataas markaa wuxuu qaataa uluul baaqi buu qaataa waa awowgii weyaan masaa'isha awowguna markii suwarkooda iyo kulli laysku dardaro ahlufaral markuu la joogo iyo markuusan la joogin ilaa boqol iyo soddon iyo shan suuraa la gaarsiiyaa boqol iyo soddon iyo shan suuro insha allahu faraa'idka ama dhaxalka kutub kalaan ka akhrisan doonaa meelaheedaa layskugu dardari doonaa lagu basinaya kuwaan hadda waa qorayaan qofkii maaragtay aan ka baqayn inay ku cuslaato oo sharaxu waa qoraya wa taaratan mar kalena yaahudu awogu wuxuu qaataa sudsalmaali waxay ka dhigan tahay sudusalmaal xoolaha lix meelood meel qoriga lixaad bou marna awogu qaataa lix meelood meel bou marna qaadanaya waa awowgi oo wuxuu leeyahay marakan war anugu qoriga lixaad baan leeyahay walaysa mausan ahaanin awowgu naasilan mid ka dega oo hoos uga dhaca canhu suduskaa sudusulmaalkaa bixaalin marna marnaba awoowe sudus lix meelood meel wax ka yar lama siiyo wax lix meelood meel ka yar awoowe lagumaba taagaba waa nin weyn haa walaysa ma ahaanin awowgu naasilan mid hoos uga dega canhu sudusulmaalka lix meelood meel xoolaha bixaalin min alaxwaal marnaba lix meelood meel wax ka yar awoowo lama siiyo xataa haddii dadka loo dhaxlayo xoolihii dhammaystaan isaga sudus kaamila loogu soo darayaa waa loo cawlayaa haddii xoolihii inta dadka ahlufaralka qaadqaataan sudus wax ka yar haraanna wax ka yar haraanna waa loo buuxiyaa haddii sudus keliya xoolihii oo dhan ay ka soo haraanna walaaluhu waa qadayaan awowga keliya la siinaya lagu taagayaa ma garat awowgu marna sudus wax ka yar waa qaacido weyn qaacidadaani walaysa canhu naasilan bixaali marna sudusulmaal yaa hoos ugama dego lix meelood meel hoos ugama dego awowgu awowgu waa iska sidaas waaya awowgu waa sidaas weeyaan marka waa masaa'isha mar haddii awoowey walaalo wax wada dhaxlayaan aad iyo aad meelaha faraa'idka u maaragtay adag bay ka mid tahay laakiin hadda wax kasta waa la bayaaniyey marka dad ahlu farala jooga waxooda ha qaateen waxa weeye awowguna markaa wuxuu leeyahay sudusulmaal xoolahoo dhan lix meelood meel waa markii hadduu muqaasamo sameeyo wax la qaybsado suduskii isaga yaa muqaasamadu ka yadhahay suduskii hadduu la qaybsado waxa qaybta kaga soo aadaya iyo suduska suduska u badan marka suduskiibuu qaadanayaa ximeelood meel buu qaadanaya marna ulusu maa baqiya buu qaadanaya labadan masaleba ahlu faral baa la jooga awowga dad ahlu faralaa la jooga waaya maalan awowga ulusulbaaqiga hadda markuu qaadanayo qof baaba dhintay wuxuu ka tegay hooyadiis awowgiis iyo saddex wiiloo la dhalatay qof baa dhintay awowgiis hooyadiis saddex wiiloo la dhalatay walaalo badan baa jooga hooyadu maxay wax ku dhaxlaysaa walaalo tacaduday baa jooga waa sudus hooyada sudus baa ku dhaxlaysaa sudus waa lix meelood meel marka awowgu wuxuu rabaa wax u dheef badan inuu qaato markay hooyadu sudus qaadato hadduu dhaho anna sudus ha lay siiyo qori baa la siinayaa waa xabad baa la siinaya lixmeelood meel kale saddex nin oo walaalaayo meesha jooga inuu la qaybsado wixii soo haray shan lix meelood meel markii xabad la qaaday shan qori baa soo haray moogta shan qori inay afar nin ku qaybsadaan na waa ku yararta xoolahaas wuxuu leeyahay shanta soo hadhay ulufu maa baqiya saddex meelood meel baan u qaadanaya saddex meelood meel baan u qaadanaya inta sii hadha saddexdiina nin qaybsado bes ulufu maa baqiya baa markaas ahlufaralkii markuu baxay hooyadii inta soo hadhay saddex meelood meel baa awowga u nafac badan taasi waa saasoo kale mar waxaa u fiican sudusu jamiicilmaal xoolaha lix meelood meel inuu qaato maalan qof baa dhintayoo islaam baa dhimato waxay ka dhimatay ninkeedii hooyadeed awowgeed iyo laba nin oo walaalaheeda iyo laba nin oo walaalaheeda ninkeedii hadday ka dhimato wax aruura meesha ma joogaan waa reeranis zawjki waa reeranis xoolaha kala berboleey hooyaduna walaalo tacadudoo labaabaa jooga waa reere sudus laba iyo lix way ishoosgelayaan mogta lix baa haysataa lix ku dhisoo kala bar lix maxaa u ah saddex zawjkii gabadha dhimatay qabay baa la siiyey lix maxaa sudus u ah hal xabbo waxaa la siiyey waxaa la siinahayaa hooyadii hooyaa joogto meesha maxaa isku soo haray afar qori waxaa leeyahay laba qori laba qori ilaa lixdii afar baa la qaatay saddexna zawjkii baa qaatay xabban hooyaa qaadatay mogta laba qori iyo awowgii iyo laba walaala baa isku soo haray marka maanta isaga suduskaa u fiican hadduu raggan la qaybsado laba qori oo saddex nin ku qaybsadaan wax xabad ka yar baa ku soo aadaysa jajab ah wuxuu leeyahay anuu reere sudus baana xabaddan buu rabaa inuu qaato reere sudus baana qori kaleu rabaa in la siiyo maxaa soo haray hal qori halkaa qori iyo laba nin baa isku soo haray oo walaala ah uga dhex baxaya magarat taasina wata miaalladii halkaasu idinku wada qoraya wakhtigaa iska kooban wahuwa wow macalinaas kuwa dhadig macooda gabdho walaala ah macooda cindal qasmi qaybsiga agteeda marka xoolaha la dhaxlanayo midlu akhin waa walaaloo kale awowga walaaloo kalea laga soo qaadaya gabdhahaas walaalkood hadduu la joogo sidii wax la dhihi lahaa oo muxuu kala mid yahay fii sahmihi xagga sahmigiisa iyo walxukmi wa filxukmi xagga xukunka labadaba haddii meel dad walaalaha wax loo dhaxlayo wiilkusoo laba madax ma ah gabadhun soo hal madax ma ah lidakari midlu xadilunfayeyni binasi lqur'aan awow iyo gabdho walaalaha hadday isku yimaadaan waa milu akhin waa walaalo kale saasoo kalea loogu qaybinaya madaxyadood walaalkeed gabadha la joogo kalea laga soo qaadaya taas waa mid waa xagga fii sahmiida iyo wal xukmi xagga xukunkana waa maxay wuu soo casabaynayaa wey walaalkasoo gabadhaan soo casabaynayay sidaasoo kale wey inuu gabdhaha soo tacsiibiyo waaya ama walaalahaasi kuwa shaqiiqa ha noqdeen gabdhahaasi ama kuwa li'aba waaye taasna waa masaladaas ilaa hal masalaa laga soo reebayaa ilaa macal ummi hooyo maceed mooyaane masalada haddii meesha hooya joogto awowgu walaal oo kale maaha awowgu walaal oo kale maaha oo falaa yaxjubuha awowgu ma xijaabayo hooyada haa oo hooyada ah um ma xijaabayo maalan laba walaala hadday isku yimaadaan soo hooyada inta uludka ka kaxeeyaan waa soo marnay sudus ma geeyaan la dhihi mayo waa milu akhin oo awowgana walaal ka soo qaad qof baa dhinto waxaa meesha jooga hooyo awoowe iyo walaal marka walaalo tacadudi lama haya hal walaalaa jooga dhihi mayo awowgaa milu akhin oo kale ah walaal kalaan ka soo qaadana hooyada laga kaxeeyo uludka sudusaa tagto ma la dhahayo ma kaxaynayo awowgu hooyada kama kaxayn karo uludkeedii oo sudus ma geyn karo masaladaa walaalkulama mid haddii walaal kale hadda la heli lahaa oo labaad waxaa weeye wuxuu tegi lahaayeen walaalo tacaduda baa yimid oo sudus bay tegi lahayd hooyadu ilaa macal ummi hooyada maceeda mooyaane oo falaa yaxjubuha awowgu ma xijaabayo hooyada bale uluul maali xoolaha ulu maalka uludka saddex meelood meel baa lahaa hooyada yasxabuha la saaxiibaya hooyadu ulufulmaal bay iska kaxaysana la saaxiibay waxbay iska kaxaysanas awowaana jooga meesha waxba kuma jiraan bale ulufulmaal baa lahaa iyada yasxabuha hooyada la saaxiibay war walaal baa lahayaa awowgana walaal ka soo qaada hooyada uludka ha laga reebo xoolo badanoo saddex meelood meelay kaxaysato ma la dhahayo ma la dhahayo ululmaal baa yasxabuha laha lahaa yasxabuha ululmaal baa la saaxiibay masaladaas baysan walaal oo kale usan ka ahayn awow taasina wataa waxaa soo haray qof baa dhintayoo meesha waxaa jooga qofka dhintay walaalihiisa aabbiiyo hooyaba ay walaalake ugu ah hooyadiisi aabbihii baa dhalay waa walaalihi shaqiiq baa la dhahaa waxaa kaloo jooga walaalihiis aabba keliya ugu walaal ah awowna waa jooga walaalahan ma iskaashaan buursanayaanoo awowga ma isku bahaysanayaan waxaana og tahay mar haddii walaal shaqiiqa jooga aabbiya hooyaba meydka la wadaaga walaalka leabkaa wax ma dhaxlo yuusan wax dhaxline ma soo tirsanaya walaalka shaqiiqaayo ma dhahaya warwal kanna waa walaalkay aabbahay baa dhalay kanna waa walaalkay aabbahay baa dhalay awowow intaanu walaalaaba hanagu ku joognaa hadde shan nin baynu nahay waxinuu ku qayba ama lix nin wuxuuna ku darsanayaa kuwa aan wax dhaxlaynoo walaalo liab ah aabba keliya dhalay mise ma tirsanayo wuu tirsanayaa walaalaha shaqiiqaa waxay soo tirsanayaan walaalaha liabkaa tiraday kusoo buuxsanayaan awowgaa xoogaa la rabaa in la riixo le'anna xoolahao dhan buu kaxaysanaya haddaan la riixin markaas waxay dhahayaan annagu waxaan nahay shan walaalo ah saddex waaba shaqiiq labana waa liab adiguna awowaate lix nin baan la nahay waxinoo qaybi tii kuu nafacroon adigu qaado markuu qaato inta soo hadhay waxaa qaadanaya kuwii shaqiiqa ahaa waxay leeyihin walaalayaal waana caawseen kuwiinaan aabbaha keliya aan wadaagno khayra lahadin siiyo awoowadee xoogaa haddaydnaan jirin maanta xoolahaan ma qaadaneen laakiin idinku wax ma dhaxashaano annagaa idin xijaabnay walaal shaqiiqa meeluu joogo walaalle ab waxba kama qaato khayr allahadin sii waxna qaadan mayaan waay ninka waa nin waaya araga moogta awowga haddii aan rag loo helin waa isagu xoolaha saa u fiirinaya hadba dhinacu ka maraya moogta waayo waxsub soo xisaabi bay soo xisaabso xisaabta soo ma taqaani soo tirso wey banil abi aabba wiilashi walaalaha aabba dhalay ladal icdaadi tirinta agteeda marka inta walaal joogta la tirinayo kuwaa tirada ku darso walaalaha leabkaa tirso aabbaha baa dhalay awoowe mar hadduu meesha joogo waxsub xisaabso tirso xisaabi wey banilab aabbe waay wiilashiisiy macnaha walaalaha wey oo carruurtau dhalay ladalcidaad xisaabinta iyo tirada agteeda waay walaalo liuma ka war walaalo lium ah meel awoowa jooga waxba kama dhaxlaan walaalaha meyd qofka dhintay waxaa jooga walaalihii hooyadii keliya dhashay meel awoowa joogo waxba kama dhaxlaan waaye laakiin waa walaalo wuxuu yidhi marka warfud rafdi tuur iska daadi banil ummi hooya kuway dhashay oo hooyo keliya aad walaalo ka tihiin maca alajdaadi awowayaal macod meel awoowe wax ka dhaxalayo walaala liuma ma yimaadaan oo wax ma dhaxlaan walaal hooya dhashay keliya markuu wax dhaxlayo meydka aabbihii waa inuusan joogin awowgii waa inuusan joogin meydkuna wax dada waa inuusan dhalin soo hadda ka hor maynaan soo sheegin asal iyo farac midna ma jiraan walaal hooya markuu wax dhaxlayo asal iyo farac asal yaa ah aabbihi awow faracna yaa ah wixii meydku dhalay iyo wiilow dhalay wixii kasii farcamay midna waa inaysan jirin warfud iska rafdi buu yidhi banil um hooya wiilasheedii maca alajdaadi awoyaal mucod taasina wata taasna halkaasaa la dhig ayib haddaba waxkum waxaad xukuntaa calalikhwati walaalihii dushoodii waxaad ku xukuntaa bacdal caddi tirsi ka bacdi markay tirsiga kuu buuxsheen ka bacdi xukmaka xukunkaadi oo kale fiihim dhexdooda ugu xugun ahaa cinda faqdiljaddi awoowe haddii la waayo agteeda haddaan awoowaba joogin oo walaal aabbihi hooyaba qofka meydka la dhashay joogo walaal aabba keliya ula walaalana uu joogo soo walaalkan shaqiiqaay aabba iyo hooya dhashay keligiis wax ma qaateen ilaa soomaaliya waxay dhahaa bahibaha ma dhaxasho soomaynaa maqal bahibaha ma dhaxasho mar waa sax marna waa qalad yaa bahibaha ma dhaxasho marka kan shaqiiqaa baa dhaxlayy marka walaalka aad soo tirsatay bacdal caddi tirsi ka bacdi waxaad ku xukumaysaa xukmaka xukunkaada fiihim dhexdooda wuxuunahaa fiihim dhexdooda ahaa cinda faqdiljad awoowo la waayey awoowo meeluusan joogin wixii lagu xukumi lahaa haddana ku xukun awoowo jooga marka awoowo wixiisi qaato idinkoo walaalaha isku soo hadhaan walaalihii shaqiiq ahaaba xoolihii qaadanaya awal waxaa la dhahayaa kan ninkaan licabka laba madax buu helay kan laboo helay kan laboo helay kan labo wixii oo dhan waxaa ka soo hadhowtii soo ceshanaya kuwii shaqiiq ahaa awalna tiraday ku buuxsanayeen awoowe walaal shaqiiqa walaal licaba saddex nin baa nahay dhahaya xoolaha inoo qaybi saddex meeloodoo siman inoo kadhi tusaale haye wiilashaan labadiiba waxbaa la siiyey markii awowkaanba wuxuu leeyahay intii adiga lagu siiyey shaqiiqaa iskale soo celi walaalkaa licabkaa wixiisii oo dhan shaqiiqay u imaanaya waaba sidaa weeye marka saasaa isagana loogu xukumaya waaye waa wax baydaa ka dambeeyo masalatulakdariya masale la yidhaahdaa ku xigto oo iyadana qawaacidka kale oo faraa'ilka khilaaftay oo si gaara in loo xuso u baahan marka ciwaan gaara loo sameeyey masalatulakdariya la yidhahda masalada wax alwisay wey yaa masale wax qastay oo wax alwisay wey marka waa si gaara waa in loo barto waa casharkeenna dambe insha allah wallahu subxana wa tacala aclam